waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali waxaa laga doodaa goormaa qofku uu u gudbin karaa qofka kale ma qofka calaamadaha xanuunka marka ay kasoo muuqdaan oo matalan hindhisadii iyo qufcii ay kasoo baxaan unbuu qof kale u gudbin karaa mise isagoo calaamadahaas aan lahayn ayuu u gudbin karaa xanuunka covid nineteen dadka kale doctor ways alaykum waxmatulla barakaatu xasan waa muqra mahadsan tahay sida uu soo dhaweysay s b s ka qeybta laanta soomaaliga haddaan usonomo su-aashaad ah qofka goorma gudbin karaa ma qasabba inuu marka hore hindhiso uu calaamado leeyahay u gudbin karo mise isagoo xataa calaamado aan lahayn inuu dadka gudbin karo dadku waa laba nooc dad markuu ku dhaco calaamadaha kasoo baxa durbo hindhisadii dhuntii xanuuneysay qandhadii iyo madax xanuunkii leh iyo dad aan calaamadaasba lahayn labadaba way gudbin karaan waxaa la ogaaday china shantii qof cudurkaas ku dhacday afar ka mid ah waxay kasoo qaadan dad aan calaamadahaas lahayn oo calaamada ka muuqan sababta maxay tahay dadka qaar baa jira difaaca jirkooda u adag yahay sida dhalinyarada sportski jecel ama dhisan xoogooda dhisan yahay ama dadka ilaahay caafimaad sii taam ah badanaa kama muuqdaan calaamadihii hargabka wuxuu yaa keliya waa hargabas ka fudud samboor aan iska hindhiso laakiin xanuunka kama muuqda sidiisaba shalay maqlayna in wasiiradda caafimaadka soomaaliya tiri qofka laga helay labaad soomaaliya calaamadaha ma laha marka wuxuu ka mid yahay dadka noocaas ah laakiin dadka hargabka qaba calaamadaha leh waxay gudbin karaan within twenty four hours laga hela calaamadihii waa gartay doctore marka calaamadaha laftigood haddaan usoo noqdo haddii qofka maanta uu qof kale qaadsiiyo imise maalmood bay qaadanaysaa inta calaamadahaasoo ay kasoo muuqanayaan ma saddex beri laba beri afar beri ilaa qofku calaamado isku arkayo sida la sheegay aan cilmigan ku baranay ilaa lix cisho laakiin si loo noqdo safe dadku waxaa layidhaha fourteen days waatan keentay qofku inaad dhaha fourteen days haddaad isku hata calaamahaas gurigaada joog waa inta ku jiro incubation periodka uu virusku ku jiro jidka bani aadamka wax gudbin karo doctore waxaan ka hadalnaa aad looga hadlaa xanuunkan dadka u nugul baa laga sheekeeyaa dad baa aaminsan in dadka waaweyn ay khatar gaara ugu jiraan dhalinyaro waxaa jirta isu haysata iyagu inuusan taaban karin marka bal haddaad noo dulmarta markay noqoto xanuunkan iyo dadka u nugul iyey yihiin dadkaasu
horta xanuunkan qof walba bani aadan ah waa u nugul yahay laakiin waa loo sii kala daran yahay ma ma dhihi karno dhalinyaro kuma dhaco wuu ku dhici karaa dhalinyarada waa u dhiman karaan waana dhaceen waa u dhinteen eurob iyo iyo china iyo italyba dadka wayna ku dhici karaan marka haddaan soo koobo dadka u nugul waxay yihiin dadka difaaca jirkooda immuuntigood uu hooseeyo waa kuwii dadkaas ama dadka qaba cuduro kale chronic ah oo u nugleynayo cudurkan oo sii dilaya sida qofka qaba kaada macaanta sokorta sababtoo qof sokor qaba haddii ku dhaco cudurkan not only inuu sanbab keliya saameynaya other organism wax ka saameynaya keliyihii wadnihii stroke buu ku ridi karaa waxaa kaloo jira markuu virusku bilowdo uu qofku uu jilciyo waxaa imaanaya dana bacteria oo jirkeena isaga jirta marka hore oo sugaysay qofku inuu daciifo waxaa arkaysaa qof kusoo galay cisbitaalka virus xanuunkiisa laakiin u dhintay nimonia bacteria sababta virusku maror dhulka dhiga u jilciyey laakiin bacteria si dhamaystirtay waxaa ka mida dadka qaata daawooyinka difaaca jirka yareeya dadka noocaas maxaa ka mid ah dadka qaba cuduraha romatismka layihahdo lafaha ku dhaco dadka organ transplant la siiyey sida keliyaha wadnaha ama loo bedelay maxaan ku rahdaa qayb kamida organkiisa waxaa la siiyaa daawo oo difaaca jirkiisa hoos u dhigayso oo la rabo inay yareeto in your own body uu kuu sameyo rejection organkii lagu siiyo marka marka already waxaa taagan tahay sofkor ada u nugo sababta ah difaaca jirkaadi hoos baaba loo dhigay marka hore waxaa kaloo ka mid ah dadka waayeelka ah ee qaba ama asmada ama qaba dadkii oo sigaarka cabi jiray oo infisima qabo oo sambabkoodii marka uu galo oxygenka carbon dioxide uu soo bixin karin qaar ku haraya waxaa arkaysaa dad badan oo suuqada wareega oxygen cylinder wata oo tubada ugu jirta sanka oo neefsanaya sababta waa la kaalmeynaya dadka noocaas oo dadka unuga sida gabadha uurka leh waa unugashaha difaaca jirkeeda laba qaybsanaya waxaa kaloo unugul dadka waayeelada ah ee nersoomka jiifa unugul yihiin waxaa kaloo u nugul caruurta yararka ah ee qaba cudurro croniga ku dhasha sida ilmaha wadnaha laga qalay ama cunug qaba sokor taabon diabetiska ah all this people way u nugul yihiin cudurkii laakiin lama dhihi karo qof da keliya ku dhici karaa waa gartay waysow haddii aan aada waxaa loogu soo celceliyaa sidoo kale dadku inay iskarantiilaan af soomaaliga karantiilku dabcan waa qof dadka kale inuu iska ilaaliya laakiin waxaa la isticmaalaa afka ingiriiskaoo kale self isolation iyo quarantine labadaas kelmadood ma kala duwan yihiin mise waa isku mid isku sibaa loo isticmaalaa okay dadku dadka caadiga markay yihiin banaanka joog isku siba u arkaan laakiin qofka caafimaad ka shaqeeya laba macno u leeyahay waxaad dhici karta adigo waxaasan maanta ka shaqeeya reediyaha waxaad dareentay markaa guri tagta xoogaa hargab hargab yar ah laakiin ma ogid inuu yahay covid nineteen yahay iyo inuu influensiya caadiga yahay sababto hadda waxaan usoo foorla cudurka xilligii qaboobaha marka waxaad go-aansatay maskaxdaada adoo for the sake of the community iyo dadka asxaabtaada familkaada inaad sameyd self isolation aad gurigaaga joogta kaas cidna kuma qasbin garaadka caqligaa ku siiyey inaad adigu iscontrolsh guri joogta dadkana aan dhiban u geysan waa sida culammadu sheegtay diinteenaan ogol nabigeena laga soo gara alai slat salaam kan kale ah qofka la karantiilaya soomaalida waxaa loo yaqaanaya sida soomaalida utaqaan oo ah haddii cudurkii qofkii laga helay ama qof contact uu la sameeyey cudurka qaba laga helay contact uu sameeyey waa la karantiilaya waana amar soo baxay kaas waa ku qasbaya inuu guri jiro fourteen dayski
maalmo dhoweyd waxaan helay clip qof dhintay oo la yidhi lama dhaqi karo lama mayri karo waa in sidaa darteed tayamum loo sameeyaa tayamumkii laftigiisa xataa dadkii dedanoo dharka korkiisa kafanta korkeeda ayay tayamum ku samaynayeen marka su-aasha waxa weeye qofka haddiiba uunan qufacaynin ama hindhisaynin ama neef ayna ka soo baxaynin haddii la dhaqo qofkii dadkii dhaqay hadday gacmahooda iska dhaqaan iyo qubays ay sameeyaan oo iska dhaqaan wixii ma ku filan tahay mise kuma filna
mahadsantahay sheekh ciise waata waa su-aal muhiim ah sidii seba viruskan hadda socda covid viruska waxyaabaha ugu duwan yahay virusyadii hore aan soo aragnay sida isfaan fulugi wuxuu yahay habka laysugu gudbiyo oo ka badan habka ah in isku qufaco ama neeftu isgaarto waxaa ka mid ah in viruska uu ku noolaan karo meel service meel la taabtay miis korkiisa afar maalmood caaga biyaha lagu gacmakaa taabatay five days ku jiri karaa meesha ku noolaan karaa korka bani aadamka jirkiisa ku noolaan karaa hadda waxaa la hayaa sheeka ah in uu kasoo bixi karo kaadida saxarada ayaa isku haystaa waxaa kaloo jira macnaha in hadda waxaan maqlayaa maraakiibta shiibka dadka laga dejiyey qaar ka mid ah after seventeen days in laga helay viruskii isla gooba dadka jiifaan siriirahooda marka waa virus adag oo meelo badan ka imaan karo not only qofka candhuuftiisii inuu neefsado keliya ma aha jirkiisa ku jiraa jirka ku saaran kaadida soo raaci karaa candhuuftiyaa jirto marka waxa loo diidaya qofka in la meero waxay tahay bahalkii oo kor ka saaran jirkiisa haddaa biyo maraysid biyo waa dhaqaaq biyo waxay gelayaan tubada waa raacayaan waxay gelayaan boosoneeradii waa sii soconayaan ama qofkii biyo taabanayaan marka waxaa dhow badan doono waa meel macnaha adoo qof meel ku saxaba isku dhufsoo kale wa marka daas waa loo diidaa laleeyahay qofka yaalan dhaqin ama hatayama ha loo sameeyo marka riskiyuhu waa badan yahay in arrinkaa jirto hadda soo baxdo inay walwal gaara ugu hayso oo ah sida soomaalidu sharciga ma ilaaliso waxaana jecelnahay sharci inaan jebino waxaa dhici karta in la dhaha dadka soomaalida guryahan jooga soo bixina dad baa soo baxayo wuxuu ku leeyahay waxaan raadinaya in qof soo baxa kale ma fahamta dhibkan haysto maanta waxaa la ii sheegay wiil ayaa yimid meesha markaan shaqeeyan garabta oo dictatoria jimca ma soo tukata maanta intee lagu tukanaa meesha waa xiranta meel walba haddaa ogaan lahaa haddaa ogaan lahaa waa kuu sheegi lahaa waxaan ku tukanay guri oo bagaardiisii anigoo laba timeeye ah in oo carab baan u yimid sheekh aan soo wadanay sanduuq baan u aqriyay waa tukanay markaas waxaan ku yidhi ma samaysan social distance wallahi ma samayno xataa qaar kan qufacayn yiri marka waa the only community sameeya soomaalida waay bal soomaalida qaar badan waxay ku shaqaystaan uberka ama tagsiga qofka hadduu uber ama tagsi wado ama qof usoo fuulo gadaal fariista khatarta uga imaan karta in qofkaasi haddii xanuunka uu qabo uu ku daarto waa sid intee la eg tahay wallahi khatartu waa way sareysaa sababtoo ah qofka taksiga kula jiro kuma jiro one point five meter kuma jiro ama hoose kaga jira ama gadaal kaa fadhiya hadduu qofca kuu qufca daaqadin waa xiran yihiin ama daaqada deer ha furnaadaan khatartu waa zaa'id wayna sareysaa waxaan kaloo arrimahaas uga faa'iidaysanaya oon sheegaya ummadayda qofkii la dhaho guriga joog karantiil ama la yidhaha self isolation samee soomaalidu way ka dhacsan tahay gaar ahaan dadka tagsiilayaasha ah iyo uber ka wado waxay ku dhacsiyiin waxay u maleeyaan keliya in asaga keliya guriga joogayo oo dadka guriga la degan xaaskiisii carruurtiisi uusan saameynin carruurta baxayan banaanka wareegayan iskuulaadka aadayaan xaasku waa baxay soo adeegaysaa bliis dadka la leeyahay guriga jooga oo la karantiilay ama cudurka lagu tuhmay ee qabaan laga helay ama ee qof qaba ee la fadhiyeen ama soo qaadan gaariin waxaa la rabaa waa adiga iyo caruurtaada inta qoys gurigaa joogta inay guriga joogaan marka waxaa loo bahay halista way zaa'id marka sidee xataa watin guri dhexdiisa ah maxaa la rabaa oo si loo yareeyo arrimahan qofka qabaa sida daasheed gabadhii neerska aheyd maasha allah oo hooyada dubay ka imaada shaaciisa sheegaya oo kale loo baahan yahay in qofka la rabo in la karantiilo qol goona la geliyo maca masquushiisa leh cuntada meesha lagu siiyo ooida loo dhigo uu ku jiro meeshiis fourteen days uu soo bixin waa garan kara arrimahaas waxay leeyihin xataa psychological damage ku leeyahy qofku isla hadlaya marka waxaa la mashquuliyo internetka kula asxaaba kula hadlo youtubeka ha galo ha dhegeysta meelahaas laakiin please isolation la leeyahay ma aha adiga guriga joog ilmahay xaaska wareegaan ma aha talaalka caadiga oo hargebka laysaga tallaalo dadka hadda waxaad moodaa in lagu dhiiragelinaya inay istallaalaan ma ka caawinaya haddii xanuunku ama ku dhaco kale qofka hadduu hargeb ka tallaalan yahay mideeda kale tallaalka xanuunka covid nineteen ma soo dhow yahay waqtigiisu imisoo qaadanaya ama daawo loo sameeya waxaan kaloo rabaa inaan kuugu daro isticmaalka dadku waxay afka iyo sanka ku xirtaan oo maaskiga la yidhaahdo ama haweenka dharka indhashareerada xirtoo kale ma ka caawinaysaa in xanuunka uusan ku dhicin intaas hadaad hal daqiiqa kusoo koobtada ficnaan lahayd wa waa dadaalayaa midda ah maxaan ku idhahdaa xagga aan ka bilaada ugu dambeysa ahaa qamaarka hadii la xirtay iyo niqaabka gabdho xirtaan ma difaacayaa bahalkan xataa maskiga la xirto lagu xirto isaa laba nooc kala ah fashion mask lagu xirtay iyo mid surgical mask ah iyo mid la yidhaahdo ninety five-ka kan saxda ah ee celin kara waxa ka imaada viruska waa kan n ninety five-ka oo respirator soo galay muxuu yahay kaas wuxuu toobayaa ama xiraya dhammaan afkoo dhan marka wax ma soo geli karo kan kale oo banaanka dadka iska qaataan waxaa lagu talagalay bes waa surgical gloves qofka dhakhtarka wax qaraya in afkiisii iyo iyo sankiisii wax ka baxaysan beesha ugu dhicin laakiin difaac badan maaha hataa afar sac keliya ayuu shaqeeyaa shan sac kadib baa tuuraysaa mid kala qaadanaysaa waa garta talaalka hargebka talaalka hargebka talaalka hargebka nooca hadda socdo waa influenza nooca socdo boqolkii toddobaatan qofka wuxuu ka anfacayaa inuu qofka uusan hadduu ku dhaca isdifaaci karo ama uu hakiyo xawaarihi ku tegi lahaa cisbitaal lagu siixin lahaa covirus daawo muu yahay maya laakiin indirectly haddii aada iska celisid influensihii aada u jilcin difaac haysid dan kan kale covid viruska waxaa laga yaaba inaad ka yar badbaadido oo xoogaa laakiin muddo dheer soo kuhayn uu kaa baaciyo waa gartay tallaalka covid nineteenka iyo daawadiisa wakti intee la-eg baa hartay covid nineteenka talaalkiisa waxaa la filayaa inuu soo bixi doono sida la sheegaya within eighteen months laakiin jarmalkaa dheheen waxaan soo saari doonaa september laakiin waxaa ugu soo horeeya midka saxda ah australia oo brisbane khubro joogta ayaa diyaarinaysa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho